jazahu allahu khayr sheekhana sal allah an yajcalak fi miisaani xasanaati sheekha waxaa insha allahu ilaahay iidankii wuu noo dhammayn doonaa kitaabka waa noo dhammaan doonaa ilaahayna ha nagu anfaco as-iladii su-aalihii ayaan rabnaa inaan furno odayaashaan horumarinaynaa qofkii su-aal qaba inuu gacanta taago insha allahu tacaala dhalinyaradu waxay rasabraan sheekhu muddo dheer ayuu nala joogaa marxaba marka yaa su-aal qaba su-aashaa qabta qof waa sheegan kartaa waa lagaa hormarayaa dhali odayaasha haye waxa gacantaaga ma jir soo maha tafadal akh sheekha waxaa la su-aalay dagaalada maanta soomaaliya ka socda sheekhow dadka ahlil cilmiga waxay ku tilmaameen inay fitan yihiin kooxahaas ayaga ah soomaalida ku dagaalamaya qeyb ka mida meelahay joogaan waxun nabadgelyo ah ama kala dambeynaa ka jirta kala dambeyntaa iyo nabadgelyada kooxahaas ma lagu ammaani karaa ma lagu maaragtay taskiyin karaa sheekhow
waayahay bismi illaah horta laa shaka qofka muslimkaa hadduu muslim yahay khayr kama marna waa un khayr khayr waa ku jiraa in ay runtii meelaha qaarkood ay ammaan dadka siiyaan nisbi ah waa uu jiraa waxyaalo fara badan oo aynan lahaynna inay ku xadgudbaan sida maalan ay dowlad intay ummadda iskaga dhigaan qisaastii iyo axkaamtii iyo iqaamat alxuduud ay la yimaadaanna way jirtaa oo ayna ayagu lahayn marka horta runtii qofka muslimkaana meeshuu tagaba khayrkama marnaanayo waxuun wanaaguu samaynaya keligood ma aha cid walboo khayr leh dadkii muslimiinta ah meeshay tagaanba wanaagay ka sameeyaan ammaanka marka ay hadda runtii lagu la yidhaahdo meel alla meeshay qabsadaan ammaanay ka sameeyaan waa sax waa laguma inkiri karo laakiin ammaanku waa nisbi waa ma dhici karto meelaha ay ku nool yihiin idinka laftiina waad ka wada warqabi kartaan ninka fikradooda aanan aaminsanayn waxay qabaan ma ku noolaan karaa meeshaas meesha ay joogaan ma ku noolaan karaa ma ku noolaan karo kuma noolaan karo qofka waxaa la rabaa yacni markaad leedahay ammaan markaad siiso qofka mucaaradkaa ila gaal ma aha qofka waa muslim wa waa ku mucaaradi karaa ra'yigaada waa mucaaradi karaa inuu ammaan qofka ku helo waa ahama shay tan labaad adiga in lagu naqdin karo khaladkaada lagu tusi karo waxaa weeye nin alla ninkaanan aniga fikradan qaba aanan qabin ma ku noolaan karo tusaale yaraa idin siina raggii culammadoodii ahaa ee dagaaladan weligood u fatwoon jiray oo jihaad waa ay dhihi jiray oo ayaga soo barbaariyey ood garanaysaan markay fikriyan ku kala tageen weliba kuwii hadda hay-adda la baxay ee xamar joogay hay-adda culummada la baxay hal ninoo ka mida xamar ma jooga ma joogi karaa kulli waa ka yaaceen waa culammadoodii waa raggoodi wax soo baray sababta fikradoodiiba kasoo horjeedaa ay hadda kasoo horjeesteen ma ku noolaan karaan marka runtii qofka markuu wax sameeyo haddee wuxuu ku gaaray horta dariiqada uu ku gaaray dariiqo saxa maaha dhiig muslin uu ku gaaray soo maa xukunkan iyo meesha uu qabsaday dhiig muslin uu ku gaaray dariiqada ay mareen dariiqa saxa ma ahano dhiig muslin in lagu gaaro sax ma aha tan labaad haddii maanta uu qofku magaalada uu qabto cid kasta kulligeed ammaan ay ku helayso naftiisa iyo maalkiisu ammaan ku helayo oo aan lalahayn qofa inta war loo keeno waa jaajuus laleeyahay oo aanan shaqaba ku lahayn oo la iska dilaayo yacni maaragtay la iska tooganayo wax kasta lagu sameynayo arrimahaas waxay ila tahay xoogaa waxyaalo badan inkastoo la dhihi karo dee haddii ummad meel iskugu timaado khalad waa ka dhacayaa in la yidhaahdo khalad waa dhici karaa la dhihi karo laakiin khalad keliya maaha muctaqadkooda waxa weeye man lam yakun macii fa huwa caduwi waa qofkaana aniga ila jirin cadowgayga waa saas darteed waxa weeye marna uma ogolaanayo keliya marka waxaan ictiraafaynaa markii cid kasta oo ayaga kasoo horjeedo ra'yigooda radinayso ay soo dhoweeyaan oo magaaladii ku noolaan karaan oo dadka ay yimaadaan markaas waxay ila tahay waa meesha ay joogaan iyo tuuladay haystaan iyo waa ku ammaanaanayaan wanaagaan ku samayna aan ka aragna ficilkaasaan dhihi lahaa wallahu aclam
sheekh qolaha warqadda soo diray waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu sheegay qofka in loo dilo saddex arrimood inuu qof dilo ama muxuu ahaayey asagoo nikaa xalaala ritay oo sinaysto ama diinta islaamka ka baxo saddexdaasuu xadiidku sheegay waay loo dilaa qofka hadduu daroogo cunay dhih a nacam
tijaar miya
daroogo daroogo waa liqadsmaa Hawada yacni ka ganacsi dowladuhu iyo maxkamaduhu maxay u dilaan qofka daroogada hadduu cuno waay loo dilaa ah may sidaa og tihiin ee, qofka nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiis badanoo sheegay qofka shaarib alkhamraha ah hadduu cabo ha la garaaco mar laba hadduu cabo ha la garaaco mar saddexaad hadduu cabo ha la garaaco marka saddexaad imaamka xadulqatli waa gaarsiin karaa bay leeyihin hadduu ka joogsan waayo waa ijtihaadka dowladda ninka madaxda u ah ama culammada ahlucilmiga ayay fatwadooda ku xirantahay haddii beledkaas dadka ahlucilmiga ay u arkaan le draakiska wuxuu ka mid yahay ee, waxaan maarata khamradiibuu la mid yahay waa muskir wa shay kastoo muskirana waa xaaraam wa marka haddii darajadaas ay gaaraan oo ijtihaadka dadka culummada ay gaaraan ninka madaxda u ahi muslimiinta amiirkooda ihi xadulqatli inuu gaarsiiyo si uu u zajriyo waa leeyahay bay dhahaan marka waa un maxkamad inay xukunto oo dowladda xukunto halkaas saasaa loo gaarsiin karaa weeyaan wallahu aclam su-aal kale oo af carabi lagu soo qoray waxaa la yidhi sheekhow alqitaalu bayna almuslimiina fitna famaa baalu alqitaal bayna ahli الsunnati wاlkhawaarij wahal huwa jihaad am fitna muslimiinta dagaalka dhexdooda ka dhaca waa fitno sheekhow sida muxuu ahaayey xadiidku sheegtay adiguna sheegtay ka waran dagaalka dadka ahlu sunnaha ah iyo khawaarijta dhex mara ma jihaad baa mise waa fitno
ayib horta ahlu sunnaha hala ahlu sunnaha waa weydiinay waxay yidhaahdeen ahlu sunna waljamaaca suufiyada lagama waday dheheen ahlu sunna waljamaacada xaqa ah weeyaan iyo khawaarijta jihaadka dhex mara say usoo qoreen ayagu allahu aclam waa la weydiiyey ahlu sunna waan weydiinay ahlu sunna yaad ula jeedaan ha ha macnaha magac ahlu sunno la yidhahda rag la baxaa hadda joogo wax soomaaliya marka ma raggaas u jeeda mise dadka ahlu sunnaha ah saasuu anu sifsaarka u weydiiyey sax wa ayib xataa haddii la yidhaahdo ahlu sunna dadka la yidhaahdo hadday keligood yihiin khawaarijna ay keligood yihiin oo ahlu sunnuhu dowlad awood leh aysan ahayn dagaalku fitnou noqonaya dadka muxadisiin ha noqdeen hadday rabaan ahlu xadiid ha noqdeen ayaga iyo khawaarij hadday diriraan wuxuu noqonayaa fitna keliya khawaarij waxaa lagula diriri karaa dowlad dowlad bismi dowla bismi alxukuuma oo mumakano mubaayaca baa la diriri karta weeyaan sida cali bn abi aalibba wuu la dagaalamay khawaarijta cali bn abi aalib khawaarijta wuu la diriray laakiin muxuu ahaa cali bn abi aalib amiiruulmu'miniin buu ahaa isagoo amiiruulmu'miniina buu showkadiisa kula diriray oo la dagaalamay weeyaan marka looma ogola dadka afraadda ilaan ahlu sunnihii markaan waa afraaday noqdeen dowlad ma aha afraad inay marka la yidhaahdo waa khawaariji aan la dirirno sax ma aha ayaga laftooda saas lagulama diriri karo weeyaan allahu aclam jazaaka allahu khayr tafadal xaaj ha waa waa ku siin doona
barak allah fiik jazahu allahu khayran su-aasha koowaad wuxuu yidhi walaalku culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin soomaaliya waxaa ka jirin fidno yahay annagu seen annaga galbeedka joogna ama qurba joogta ah sideen fidnadaas oga badbaadi karnaa kuwa gudaha joogana aan maaragtay fidnadaas badbaadinteeda aan wax oga tari karnaa su-aasha labaadna waxay ahayd waxaa jira waddamadan aan, ah, qurbaha ama waxaa jira dad laa ilaaha ila allahu keliya yidhaahda oo nabi moxamed sala allahu aleyh wasalam aan ogolayn sida wuxuu itnaa cashiriye oo kale dadkaas ma muslim baa mise waa gaalo tafadal sheekh waa mukhtasar nacam Eh, maadaama nabiga aynan ogolayn cali bin abi aalibna ay maaragtay een, aaminsan yihiin nabigana ay diideen laa ilaaha ila allahuna ay leeyihiin dadkaas ma gaala mise waa islaam
horta midda hore waxaa weeye sida kulligeen hadda isla qirsannahay waxaa ka socda soomaaliya inay fitan yihiin fitantana mowqifka qofka muslimka uu ka istaago waa inuu ka fogaadaa marka haddii fitnadaas dadkiina dibadda joogo runtii sidaad og tihiin fitanta soomaaliya ka socoto inteeda badan ma socon ma socon karteen haddaysan dacmi dibadeed aysan heli lahayn dibadda haddaan laga taageeri lahayn ma socoteen intooda badan dhaqaalaha dibadda uga yimaadaa taageerada dibadday uga tagaan yacni maaragtay oo oo ra'yiga ah ee qowlka oo lagu ayido waxaasoo dhanba dadka dibadda joogo ayaa sameeya marka waxaan leeyahay horta kow dadkaa muslimiinta waa dad muslimiinoo islaynayo wey dadkaa muslimiintaoo islaynayo waajibka kulligeen naga saaran waxa weeye haddii aanu wax ka qaban karno oo dad masmuucul kelima la heli karo hadda maanta dadka maraykanka degan ee gobollada kala duwan iyo wilaayaadka kala duwan haddii dadka soomaalido ahlulxalli walcaqdiga la yidhaahdo maxaa yeelay dad badanoo siyaasiyiin aha dad badanoo culamo ah dad badanoo ganacsato ah dad badan oo waxgarad ah oo dhallinyaro wax fahmaysa ah baa dibadaha ku wada firiirsan hadday dadkaa inta isku tagaan tadxiyo ay sameeyaan oo ummaddaas ayagoo calan caswad calan cadwa tahay ay soo dhex galaan anigu waxaan leeyahay wax badan bay qaban lahayn yurub iyo maraykan waxa jooga iskugu tagaan waxuunbay qaban lahayn takhyiiray samayn lahayn markay ugu yar tahay shacabka keliya inay yidhahdaan war waxaa mujrimiintaan idin haysato iska qabtaan ha la iska dhiciyo inay yidhahdaan ku tashjiic geliyaan xataa allah ka dhige waxa weeye horta taa horta waa ilaa ahaan leed haddaydnan marka awooddaas aad ka gaabiseen oo idnan la samayn karaynin liduruuf darteed aada uga looga gaabiyey waxa waye qof walba kulligii inuu diinkiisa ka ilaashado qalbiga ha ka jeclaanin dad muslimiin oo isdilayo qola ha taageerin dad muslimiin oo isdilayo xoolahaada ha ku dhiibin dad muslimiin oo isdilayo bannaanka ka istaag sidai saxaabada uga carari jireen uga carar si diinkaada aad ula badbaado habeen hore muxaadaradeenna axaadiisteenna waxaa ka mid ahaa dadka xoolaha waxa ugu khayrka badan ou yeesho xoogaa yaroo ariyo duurka buuraha intuu la tago oo diinkiisa kala cararo yafiru bidiinihi min alfitan fitanta uu kala cararo ayaa la rabaa marka maadaamaba ilahay idinka soo fogeeyey ood ka fog tihiin shartiinna inaad ka haysataan ood khayrkiinna keliya uu gaaro dabkaa socdo haddaa wax ka damin kartaana aad damisaan haddaydnan damin karinna idinka aad ka haysataan shartiinna oodnan xoolihiinna iyo midna aadnan ku darin taas waa midda koobaad wey su-aasha labaad waxaan leeyahay horta shiicada waa firaq fara badan wey nimanka la yidhaahdo alimaamiya alitnaa cashariya hadda oo walaalkeen sheegay ayagu maxamedu rasuulullahi way yidhaahdaan maxamedu rasuulullaahi way qabaan laakiin saxaabaday caayaan abuubakar bay caayaan cumaray caayaan saxaabtay gaalay siiyaan khudbooyinka jimcaday ku lacnadaan masaajidda mimbarkay ka lacnadaan kuwaasoo kale imaamu maalik imaamu maalik ibn anas raafidada kuwa la yidhaahdo w alraafida la yidhahdaa wuxuu wuu gaalaysiiyaa gaalo waayuu leeyahy wuxuuna u daliishanayaa aayadda fii suurati maxamed ku jirto fii suurati alfatxi ku jirta aakhirkeeda maxamedun rasuulu اllah waladiina aamanuu macahu ashidaau cala alkufaari raxmaau baynahum aayadda ilaa aakhiriha liyagiida bihim alkufaar buu ilaahay yidhi kuwaana saxaabadiibaybay u caroodeen ay la dagaalameen marka saa darteed fii waxaa soo guurinaya ibnu kathiir tafsiirkiisa ka fiiriya aayaddaa markuu fasirayo waa kufaaruu leeyahy imaam maalik wuu raacinaya laakiin moxamedun rasuulullaahi way yidhaahdaan kuwa marka moxamedun rasuulullaahi intay yidhaahdaan nebi kala rumaysan waa kuwa axmediyada la yidhahda ama qaadiyaaniyada loo yaqaano waay kuwaas ayagu waa gaalo waay maxaa yeelay nebi nebiyullaahi moxamed ka dambeeya bay aaminsan yihiin oo la yidhahdo ghulaam axmed miirza la yidhaahdo bay aaminsan yihiin marka mar haddayba ay leeyihiin moxamedka ilaahay ou sheegay oo qur-aanka uu ku sheego ciise uu ka hadlay axmedka uu sheegay waa ghulaam axmed miirza weeyaan ninkaasaa loo jeedaa ee moxamed ma aha nebi moxamed ma aha maxaa yeele ilaahay wuxuu yiri leeyihiin waid qaala ciise bnu maryama yaa banii israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqan limaa bayna yadaya min altawraati wamubashira birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed rasuulka lagu bishaaraynayo ee gadaal imaan doono oo axmed la yidhaahdo waa midkaasay leeyihiin marka nebi maxamed khaatim alambiya walmursaliin ma ahaynay leeyihiin kuwaas marka waa gaalo wey axmediya la yidhaahdaa dhulalkan markii la joogo reer galbeedka xaggana qaadiyaaniya looga yaqaanaa marka kuwaas weeye kuwa gaalada ah wey amaa qofka laa ilaaha ila allahu keliya ku sinto hadalka ibnu xajar hadda aan soo guurinaynay ah- ahlu sunnuhuna ay qabaan hadduu laa ilaaha ila allahu keliya ku sinto ama shiica ha noqdo ama keyrkiis ha noqdo oo ou diido moxamedun rasuulullahi inuu ku daro muslim ma noqonayo waa gaal wa maxaa yeelay shahaadateynka waa in labadaa kelima qofka uu ku dhawaaqo af kastoo uga dhawaaqay waa inuu qalbigana ka ictiqaadiyo jawaarixdana uu kaga camal falay laa ilaha ila allahu waxa ay keensanaysay xubnihiisana inuu ka shaqeeyo baa la rabaa salaadii iyo soonkii iyo khayrkii inuu la yimaado baa la rabaa marka qof kasta oo laa ilaha ila allahu keliya ku ekaysto waa la weydiin moxamedun rasuulullah waa la ikhtibaaraya ma ahan intaa keliya hore in laga dilayo ama lo- lala dagaalamayo waxaa la leeyahay moxamedun rasuulullah ma ictiraafsan tahay maya hadduu yidhah waa gaal waay ha hadduu yidhahdana waa muslim waay waa intaas wey wallahu aclam jazaaka allahu khayran ayaa xaaji
kulligeen insha allah amiin kulligeen insha allah amiin amiin insha allah
hadda waa nala hadashay oo waxaa weeye maalka ra'yiga intaba gudaha ku soo gelaysa inta keli waa taagan yahay saaad ugu nabad gashaan meeshii qaybo yeelay diinkiina la qabay waxaa cajaa'ib laba wiiko umal oo laga soo xiray meesha la yidhaahdo nairobi kaangeysan labadan habeenka waa kula xidhay wax farqi ayba muuqaa waxaan arkay midkasta jira mowqifka dadka ka istaagay carabka adagtiisa adkaysiga qofka nabadgeli kara waa ku dhow dhowr neef oo ari
ها عن دواد الدواد شاعتين هاي آه laba wiig oo hadda la dhaaftay umul baan dhegaysanayay labadan habeenna adiga waa kula xidhiidhay meesha uu ka taagan yahay waxa maanta soomaaliya ka dhacay oo fintadka ah aad baan u danaynayay waan dhegaystay adigana waan arkaya naftaydu waxay ii sheegaysaa wax farqi ah inayan u dhexaynin Eh, waxaa jiray nin baa wuxuu dhalay waxaa lagu xamanaya waxaa la yidhi ninkan adaa dhalay wayn kirsanaayo duurkay kala bareen maalinta baa ninkii oo toddobaatan jir ah tabar yareeyey yaa ceel laysugu yimid xoole laga shubaayey kii kalena uu labaatan jir xoog dhammaystan yahay ceelkii biyihii baa laisku qabtay garabkiibuu inta hoosta ka geliyey naaska hoostiisa yuu odaygii bannaanka u tuuray kolkaasuu uhi hay dilin igama dhega yarida war waad qabtaa ina ku dhalay war waad qabtaa Eh, hay dilin war waa qabnaa war baan qabnaa raggiina culummada waaweyn war baan qabnaa warka aan qabno waxa weeye adiga umal waxa idiin dhexeeya waa qab waa war baan qabnaa ma warliin culmo badan waxa loo tumanaya oo dalka loo baabi'inaya oo dadaan aqoon lahayn ay u baabi'inayaan khilaafyo badan oo jira weeye waanada adaa la iska bilaabaabaa la yidhi waxaad caawa noo sheegtaa waxa aada la heshiin la-dihiin oo idiin dhexeeya haddaad diintii isku si u garanaysaan isku meel u wadaan waxaa idinkala geyn kara ummaddii waa wareertaye waa laydinku dhintaye raggiinnii wax qaban lahaa waxa idinkala geynaya maxaa yihiin baarak allah fiik waa meel taas waa su-aal ma inta kalaaf ku daro ah
ku dar
ha ka- ta kale gadaal baa u dhigtaa waaya waaya waxa idiin dhexeeya caawa waxa idiin dhexeeya miiska inaad saarta ma aan uma kala tegaayo waxa idiin dhexeeya keen
bismi illaahi raxmaan raxiim horta adeer nur waa kheyr allah siiye baaraka allahu fiikum odayaasha meesha magaaladan waa runtii odayaal saraaxiyiina waay saasaana la rabaa qofka inuu saraaxada laga wada hadlaa fiican oo bannaanka wixii jira lasoo lasoo bandhigo intii hoos nuxnux ay socon lahayd sidaas in bannaanka lasoo dhigo Eh, xaaji gacmo dheerna xali saasoo kale oo masaladaas asna u qarxiyey marka caawana xaaji nuura qarxiyey marka kheyr allah idin siiyo Eh, haddaan idhaahdo aan ka jawaabo runtii hadda sheikha u jawaabi lahaa u sheekeynaysaa Ee, waxa waaye horta runtii aniga iyo sheekha sheekh maxamed umal wax shaksi oo naga dhexeeya ma jiraan inaad dadka ogaadaana la rabaa laa soomaalidu waxay isku haysato qabyaallada aanan isku haysanin walaa xoola naga dhexeeya aanan isku haysanin wax naga dhexeeyo oo shaksi ah ma jiro allaahumma waxa jiro kow iyo sagaashankii soom wakhtigii soomaalii burburkeedii ay dowladdeeda burburtay soo ma ahayn maalintaas kow iyo sagaashankii laga soo bilaabo ilaa maanta waa labaatan sano waay labaatankaa sano aniga iyo dadka igu aragtida ah oo xagga diinka aan iskaga fahmiga nahay hal qowlaan lahayn hal kelimadaan lahayn kelimaddaas waxaa weeye waxa dalkaa ka socdo waa fitan waay dagaalada ay wadaadadu dadka wadaadadahe ururka al-itixaad la dhihi jiray ou la galay soomaaliduna waa fitno halkaasaan aniga taagna ugu dambayn ururka keliya maahane maxaakimtii kuwii sheeganaya uruuray midooga maxaakimta la baxay dadka ay la dagaalamayeen muslim bay ahaayeen waa fitnan dhehayna dagaalkaasi ma ahayn dagaal jihaada sheikh umal iyo ragga uu ka tirsanaa ay isku aragtida ahaayeenna ilaa laga soo gaaro shabaab iyo xisbul islaam ay isku dhacaan intii ka horreysay xarakatu shabaab iyo xarakatu xisbul islaam ay isku dhacaan waxay u yaqiineen jihaad inuu yahay wixii soomaaliya ka socdo o dhan hadalkaas ma cad yahay mise ma caddo laa aftari calayhi kuma been abuuranayo ilaa ana nin muslima oo walaalkaya oo iga maqan waa keligiina maahane rag ka waaweynaa qabo rag ka wada waaweynaa qabo arrintaas horta wax isku noo dhexeeyo taasaa ka mid ah waxaa ka mid ah wixii sagaashamaadkii aakhirkiisii wixii shan iyo sagaashankii iyo ka dambeeyey anigu waxaan taagnaa iyo dadka igu aragtida ihi muslimiinta inaanan ururo laga dhex samaynin urur iyo xisbi inaan laga dhex samaynin ee dadka lagu mideeyo muslimiinta ahi diinkooda oo ah kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fahmigii saxaabada iyo salafu hadihi lumma oo taabiciinta atbaacu taabiciin wixii diin u ahaa in ummadda diin looga dhigo halka ay dadku ku walaaloobaan ee aanan muslimiinta xaraka hebel xaraka hebel xaraka hebel aan loo samaynin laga daayo ani waxaan u arkayey iyo dadka igu aragtida ihi inay tahay dacwada islaamka waxa burburinaya ururadan inay ka mid yihiin dadka fitanta iyo dagaalada waxa hurinayo berri keeni karo inay waxaan yihiin ayaan aniga iyo ragga ila midka ahay isku aragtida nahay ayaanu qabnay diinna inaan loogu khidmayn karin dacwona aan loogu khidmayn karinin ururka oo weliba koox keliya intay is urursadaan intii aan daa'iradaas ku jirinee bannaanka ka joogtana aynan ka tirsanayn ayagana waxay u arkayeen walaalahayga kale inuu yahay shaygan shay sharci ah wasiilo sharci ay tahay dacwada ay tahay shayga lagu gaari lahaa waxayna leeyihiin wasaa'ilkuna waxay leeyihiin yacni axkaam waxaa la yidhaahdaa alwasaa'ilu maxay dhihi jireen laha xukmu almaqaasid maqsadka loo socday xukumkiisa leedahay oo diinka ilaahaya wasiilada marka waa wasiilo sharciya wa hadda waxaa caddaatay ururadii inaysan wasiilo sharciya ahayn maxaa yeele waxa isdilayo waa ururadii dhexdoodii soo maaha hadda caamadii waa ka baxday markii caamadii iyo maaragtay qabaa'ilka ku dagaalamayay ama jabhadaha ku dirirayay oo hogaamiye kooxeedyada ama maaragtay la dhihi jiray markay meeshii ka baxeen hambadii yarta ahaydoo ay reebeen dadka intii yareedee ka badbaaday ayagaa hadda ku luqluqdayo baabi'inayo dadkii mar labaadee bara kicinayaan madaafiic iyo wax la mida gaalo u soo horseedayaan keenisteeda iyo wax lamidoo dhan ayagaa ku samaynaya marka taana arrintaasna waa waxaan isku diidanayn bay ka mid tahay waxaan maarata rabaa inaan idiin sheego ninka umal iyo khayrkiis wadaadadii magacaas watay guddoomiyaha u ahaa ninbaa guddoomiye u ah oo ayaga dhan ka sarreeyo guddoomiyahoodii iyo gruubkoodii ay isla soo qaateen go'aammada websaydyada lagu fidiyey waad ogtihiin soo maaha websaydyada go'aamadoodii garoowe meel layidhaha inta ku shireen magaalada garoowe ay go'aamo soo saareen go'aamadii ay soo saareen markay soo saareen kabacdi waxa weeye waa urur dee waa urur ururadii ka mid ah wa weli ururkoodii kama tanaasulin nimankaas odayaasha ahi ninkii guddoomiyahoodii ahaa aniga waa la kulmay nairobi aan isku aragnay intaanan soo bixin ka hor markay go'aamada soo gaareen kadib aanan is aragnay wuxuu hadda ii qiray oo aniga shakhsiyan iigu sheegay ma wixii hadda ka horreeyey mise hadda hadda waxaan ogaanay buu yidhi wax badan wadaadadiinaas inaa nooga saxsanaydeen oo diina inaa nooga saxsanaydeen wallahi waxaan idhi alrujuucu ila alxaqi fadiila la yidhaahdaa xaqoo loo laabto waa fadiila wa marka cid aad maaragtay wax inaga aad leenahay oo na raalli geliya aniga iyo dad lamida a idin leenahay ma aha waxaan haddaa diin ilaahay idiin tusay falilahi alxamdu ilaahay garabkiina ha galo marka waxaan leeyahay maanta mar hadduu taagan yahay sheekhii iyo mashaa'ikhdii kale dhiigga muslimka inuu xaaraam yahay fitnana ay tahay waxa soomaaliya ka socdo aniga sababtay ku bilaabatay waa sheegay labada urur markay direen dirireen ka hor ma aynan aqoonin nin saaxiibkayahoo b b c da maalin dhowta aan ka dhegaysanay ragga odayaasha ka mid a cumrigay kama maqal aayadda maaragtay uu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha maalin dhowtaan ka maqla asagoo akhrina ragga odayaasha ka mid ah aan hadda sheegay maanta ka maqla idaacadda b b c da asagoo kale baan dhegaysanayay marka falilahi alxamdu wax fiican waay waa bidaayatu khayr wanaag waay marka wax kaloo naga dhexeeya ma jiro oo dagaal naga dhexeeya ma jiro xaqaas ilaahay subxaana wa tacaala annagana hana tuso ayagana ha tuso kulligeenna muslimiintao dhan ilaahay xaqa hana tuso haddii maanta taxasubka iyo ururada laga tago kooxa kooxaysiga muslimiintu xagga iska dhigaan manajkan soo sheegay ummaddu ay ku midowdo ummaddaas waa la badbaadin karaa wax badanaana u badbaadi lahaa diintooda iyo dadnimadoodii iyo ummadnimadoodii wax badana u badbaadi lahaa weya marka sheekh nuur waxaan umalaynaya su-aashaadii inay intaas ay aan uga jawaabi karaan umalayna wallahu aclam
jasaaka allahu khayran waxaan sheekh umal waxaan leeyahay sheekh sheekh nuur waxaan oogu tegey in aan u sheego wakhtiga inuu dhammaaday su-aasha kalena aad dib u dhigato habeen dambe ama habeenada ka dambeeya yani laba habeena soo socota darsi ma jiro habeenka jimcada ah waa qof weeye waxba lama akhrinayo sheekh wuu nasanayaa maalinta jimcada ah sabtidan sidoo kale wuu nasanayaa kitaabkeennii waxaa weeye masaajidka darsiga habeenka isniintuu ka bilaabanayaa wuxuu sheekhu insha allahu habeen dambe uu ka muxaadarayn doonaa wixii su-aalo ana insha allah uu ka jawaabi doonaa masjid qur'aan wa sunna ayuu maaragtay oo ku yaala muxuu ahaayey moris paradise masaajidka ku dhegan halkaas in sha allahu tacaalaa qofkii su-aal qaba halkaasuu iman karaa in sha allahu tacaalaa waxaa kaloo jirta toddobiyo labaatanku waa axad soomaa maalinta axadda ah oo isla wiikendigan laftiisa ah hoolka libaaxyada miyaa soo horeeya midka filibiinka toddobiyo labaatanka oo maalinta axadda ah filibiinka bacda salaati alcasr rag iyo haweenba halkaas ayuu sheekhu dacwada dadka muslimiinta ah ku gaarhsiin doonaa soomaalida wixii su-aal qaba uu ka jawaabi doonaa jazaahu allahu khayran sida uu sheegayo un weeye annaga laftaannada waddankan joogna waxa aan isku hayno badanaa waxaan isku hayno nimanka masaajidda kala jooga waa intaa uu sheegay sheekhu waxa maaragtay masaajidda iyo loo duminayana waa un dacwada aan faafinayno un baa la diidayey wax kale ma jiraan intaa un weeye war ururada haliska daayo war kitaabkii sunnada aan ku midowno war dagaalada soomaaliya ka socda waa fitno un baan annaguna haddaan galbeed joogno leenahay taasaanay ilaahay uga diin dhiganaynaa ilaa yowma alqiyaama waxay faadinaya faafinayaan ayagu ha faafiyaan asalaamu calaykum wax yar wax yar baaraka allahu fiikum may wax yar aan rabaa inaa ir may sheekh khayr allah ku siiyo waa anaa anaa anaa sheekha raalli ka ka ah su-aal Anaa- kasta waa la weydiin karaa sheekha sax anaa soo ma?
raalli ka ahaa saasaan saasuu sheekhu yidhi su-aal kasta qof kasta waxay weydiinaya yaan la hor Wixii- istaagin Ah, ha hor istaag wixii aan deel qaab lahayn wixii aan aqaanana waa ka jawaabaya waxaan aqoonina ma aqaano waa igu filan tahay kow Sax waay.
keliya waxaan rabaa waxaan hadda anigu aan meel walba markaan tago aan u sacyinayo masaajidyahan la kala xirxirtay in laisku furo oo masaajiddu mid noqdaan laakiin laiskugu furo calaa nahji alkitaabi wasunna bifahmi salafi saalix laiskugu furo manaahij kale inaan laiskugu furin nacam fahmiga salafu saalix in laiskugu furo nacam lanna masjidka hadday bidco ka socoto oo aanan man- manhajkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim diinka loogu dhigaynin waa dhibkiisa uu leeyahay waa in diinka looga dhigaa kitaabka ilaahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam fahmi saxaaba fahmi salafi saalix marka in lagu kala saaro xijaabka dadka loo kala dhigdhigta in la kala saaro risaaladeedu waa ka mid aan wado weeyaan baaraka allahu fiikum